walaal warka ay saxaafadda ah oo hadda aynu maqlayno oo haddeeda aan arkay oo dad hadda aan arkayo wax ka jira ma jiraan waana war dad cadow iyo saxaafadnimo iyo mataqaana dacayad qofka in saxaafad lagu furo maahe wax wax ka jira ma jiraan anugu dhin la yaqaan oo caana baan ahay nin ganacsadaa baan ahay weli ganacsadaan ahaa waa la yaqaan ummaduna way taqaan qof kale wax qarsoomi kara ma aha telefoonada caalam waa la ogaan karaa qofku wuxuu ka shaqeeya oo dhan wax wax qarsoon ma aha waxa weeyaan waxan waa wax saxaafad iyo dacayad ah ma fahanti shirkadahan la magacaabay ee liibaan iyo almutawafaq labada shirkadood ma adiga leh walaal anugu may waxaan leeyahay almutafaq shirkadda almutafaq ayaan leeyahay oo shirkadda aan ka mid ahay almutafaq ayaan leeyahay waxa weye shirkadeeduna waxa ka shaqeyso waa la yaqaan waana wax caana wax qarsoonna ma aha arrintaan la sheegayona wax ka jira ma jira magacyaduna maxamed mira cali weeyaan laakiin maxamed mira cali yuusuf waa meesha ku qoran laakiin aniga lama dhaho maxamed mira cali yuusuf aniga waxaa lay dhahaa maxamed mira cali maxamed hogad baa lay dhahaa maxamed mira cali maxamed baa lay dhahaa yuusuf lama dhaho haddii wax jira ilaa hayona diyaar waxaan wahay inaan ka waxa weeyaan ka jawaabo oo wixii haddii wax jira la hayo laakiin wax ka jira walaal ma jiraan ma fahanti shirkadaadu maxay ka shaqaysaa walaal shirkadeedu food staff bay ka shaqaysaa food staff ma fahanti waa cuntooyinka cuntada ka shaqaysaa ha cuntada ayaan keenaa soomaaliya boosaas weliba haddii ma fahanti maxaad u malaynaysaa in loo cuskaday eedeymaha si lagu soo jeedinayo walaal waa arrin siyaasadeed waa arrin siyaasadeed iyo dad iska xasada qofkaas yuu noolaan ama yuu wax mataqaana heli ama yu ama la daba galo waa wax iska saxaafad qofka mataqaana dad baa dad noloshooda neceb oo aan jeclan qofku inuu jinoolaado ama qurux qurux yeesho ama ma fahantay wallahi hadda cid cadow aan malayn karaa ma jiro laakiin dadku waa dad ilaahays daba gashay laakiin waxaan aaminsanahay caalamku inuu la socdo qof walba dhaqdhaqaaqiisa waliba maraykan qof walba dhaqdhaqaaqiisa wuxuu sameeyo telefoonada wax qarsoomi karaa ma jiraan aniga telefonka hadeer saa u heshay qof qof lambarkaasaan wataa wax qarsoon ma jiraan ma fahantay qofka waa la baari karaa waa wax iska saxaafad iyo dacayad ah iyo qofka waran ma fahantay arrimaha ay dawladda maraykanka kugu eedeynaysa waxaa ka mid a inaad xiriir la leedahay oo weliba dhinaca maaliyadda ah hogaamiyaha kooxda daacish garabka soomaaliya sheekh cabdulqaadir muumin ma jira xiriirkaas walaal ma jiro maba aqaani ninkan la sheegayo waa maqlaa adcadahayo waa ka maqlaa laakiin aqoon aan u leeyahay iyo arag iyo xiriir naga dhexeeya midna ma jiraan walaal macan arrintani siday ku saameyn kartaa walaal waxa weeyaan de wa adduunyadu saxaafadda wax un weeyaan qofka saxaafadda in lagu furo wuxuusan ahayn lagu sheego waa wax aada fool xun waxa weeye waa wax aan munaasib ahayn waa xuquuqul insaannimada wax ka baxsan waxaan diyaar u ahay inaan meel walba oo sharci diyaar baan maraykan u ahay inaan soo istaago oo haddii aan dambi leeyahay dambi laygu qado haddaan dambi laan ahayna waxa weeyaan xaqeeda aan helo wixii lagu eedeeyey haddaan dambi lahayn xaqeeda inaan helo oo khalad iyo laygu laygu sameeyey aan helo baan rabaa hadda waxaad ku sugan tahay ood igala hadlaysaa dalka imaaraadka carabta dawladda imaaraadku ma kula soo xidhiidhay walaal may ilama soo xidhiidhin anu hadda imaaraad baan deganahay dubay baan deganahay ilama ay soo xidhiidhin diyaar waxaan ahay wax walbo xidhiidha iyo wax walbo mataqaana inaan ka garbaxo inaan ka hadlo waxaanan munaasib u ahayn waxaanan ahayn lagu sheegayna inaan ka hadlo diyaar baan u ahay maxay tahay tallaabada imika kuu qorshaysan waxaan diyaar u ahay wixii laigu soo eedeeyey inaan ka garbaxo inaan mataqaanaa meel walba ay tahay inaan sharciga soo hor istaago baan diyaar u ahay